magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa toddobaadkii labaad ka socota maxkamadeynta derek shavin oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska ee magaaladaasi kaas oo lagu soo eedeeyey inuu si ulakac ah u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowga ah ee maraykanka dacwad qaadistan oo maalinba maalinta ka dambaysa ay imaanayaan caddaymo iyo markhaatiyaal hor leh oo ku saabsan qaabka ay booliisku ula dhaqmeen george floyd waxaa warbixintan kooban ku eegaya faarax maxamed cali faarax bluu oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota taliyaha ciidamada booliiska magaalada minneabolis maderia aridonda oo ka mid ahaa dadkii maanta ka hor hadlay maxkamadda qaadaysa dacwadda derek shofin oo lagu soo eedeeyey inuu si ulakac ah u dilay george floyd oo ka mid ahaa bulshada madowda maraykanka ayaa hadalkiisa ku bilaabay in derek shofin uu jebiyey shuruudaha waaxda booliiska iyo xeerarka anshaxa xakamaynta nolosha aadanaha markhaati furka taliya aridonda ayaa noqonaya kii ugu cuslaa intii ay socotay maxkamadeynta sarkaalkii hore ee booliiska magaalada minneabolis ma ahan qayb ka mida tababarkayaga runtiina ma ahan qayb ka mida anshaxa iyo qayimkeenna ayuu aridoonta u sheegay xeerbeegtida iyadoo dacwad oogayaashu ay doonayeen inay wiiqaan doodda difaacayaasha shofin aridoonta waxa uu sheegay inuu aad uga naxay markii uu arkay muuqaal goobjoogayaashu ay ka soo duubeen dhacdada dhalisay geerida george floy oo ahaa afaritan iyo shan jir muddo sagaal daqiiqa ah uu jilibka qoorta uga hayo derek shofin fiidiyowgan ayaa dhaliyey dibadbax caalamka oo dhan ka dhacay kuwaas oo looga soo horjeeda waxa ay ugu yeedheen naxariis darrada booliiska taliya aridonda waxa uu sheegay in tababarka ay siiyaan ciidamada booliiska aysan ku jirin qaabkii uu shofin ula dhaqmay floy taas oo uu ku tilmaamay arxandarro wakaaladda wararka ee routers ayaa qortay in aridonda uu hore u sheegay in dhacdadan ay ahayd dil laakiin aysan ahayn tababar xumo waxa uu sheegay in shofin aanu raacin tababarkii la siiyey islamarkaana uu cadaadis aad u badan u isticmaalay luqunta floyd labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dhegaysiga dacwaddan sidoo kale su'aalo laga weydiiyey dor bradford lingafield oo ahaa dhakhtarkii ugu horreeyey ee floyd la kulma markii la keenay isbitaalka waxa uuna sheegay in waaxda gargaarka degdega ah ay ku wargeliyeen in wadnihiisu aanu shaqaynayn markii ay goobta ugu tageen riiger zimmerman oo isna aha sarkaal khabiira oo ka tirsan ciidamada booliiska minneabolis ayaa khiray in shofin uu floyd u isticmaalay awood xaddhaaf ah oo uu ka maarmi karay maadaama uu gacmaha ka xirnaa george floyd dhegaysiga dacwaddan oo socon doona toddobaadyo waxaa goobjoog ka ahaa xeerbeegtidii loo xelay kuwaas oo dhegaysanaya doodda labada dhinac kadibna go'aan ka gaari doonaa ku dhowaad sagaashan qof oo markhaati ah ayaa dacwad oogayaasha iyo difaacayaasha kiiskani ay weydiin doonaan su'aalo la xidhiira arrinkan ammaanka maxkamadaha xarumaha booliiska iyo dhammaan goobaha dowladda gobolka minnesota ayaa la dhigay ilaalo iyo xaandaabyo dheeri ah iyadoo laga cabsi qabo bannaanbaxyo rabshado wata oo la mida kuwii sannadkii hore haddii uu dhaco xukun aysan ku qanacsanayn dadweynuhu